hay-adda Al-Raxba ayaa ka hirgelisay deegaanka Daba-raqas ee gobolka Saaxil saddex ceelbiyood oo ay soo dhiibeen lacagta lagu dhisay ceelbiyoodka walaalo muxsiniin ah oo ku nool dalka dibaddiisa madasha ah lagu daahfuraya saddexda ceelbiyood ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda Al-Raxba iyo bulshada qaybeeda kala duwan axmed cismaan cabdi oo ka tirsan hay-adda Al-Raxba iyo injineer maxamed sidiiq yuusuf ayaa ka waramay ceelbiyoodka ay ka hirgeliyeen deegaanka daba-raqas ee gobolka saaxil saddexdaa ceelbiyood oo ay la baxday muxsinad u bixisay laba ceel waalidkeed ceelka kalena iyadu markaa nafteeda ula baxday qofkaa muxsinada ah ee haweeneyda muxsinada ah ilaahay subxaana watacaala waxaynu ugu weydiinaynaa sadaqada ay bixisay ee jaariga ah inuu ilaahay ka abaaliyo kaay nafteeda ula baxday iyo labadaa ay waalidkeedba ula baxday marka labadaa ceel ee waalidkeed ula baxday ceel waxay ula baxday aabaheed marxuum cumar axmed xuseen ceelka labaadna waxay sadaqo ugu bixisay hooyadeed oo geeriyootay iyaduna marxuumad cambaro colijoog inagoo ku guda jirnaayeen ceelashii deegaanka dabaraqas kale wuxuu noqonayaa ceelkii labaad aynu daafurno ceelkan labaad oo hooyada muxsanada ah ee saddexdaa ceel ee maanta deegaanka aynu ka furino bixisay ay u waqfideen ceelkan aabaheed oo geeriyooday marxuum cumar axmed xuseen wuxuu noqonayaa ceelkii labaad inagoo tegi doona markaa isla ceelkii saddexaadna kan kadib aynu isagana xadhigga ka furi doona hadii alla idmo halkan iminka aanu joognaana waa ceelkii saddexaad isla deegaankan aanu saaka ka furno ceelkanna waxaa waqfi loogu bixiyey marxuumad cambiro culijoog oo geeriyootay ilaahay subxaana watacaala iyadana waqfigaa loo bixiya ha gaadhsiiyo inanteedaa waqfiga u bixisana ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro halkan midigteeda waxaa taagan cabdilaahi oo runtii ceelkan mas-uulka noqon doona ceelkanoo dad iyo xoolaba laga cabi doono dadka deegaankuna ay manaafacadsan doonaan ceel waqfiyana ah mas-uuliyaddeedana isagoo ilaalin doono ceelkaasoo si fiican loogu xidhay mashiinkiisii wata dararkii xoolaha wata waxaan isagana dee waa nin weyne dardaari mayne aynu leenahay un ceelkaasi ha la ilaaliyo dadka iyo xooluhuna haddii la yidhaahdo ha ka cabaan waa ceelashaa shubka lagu soo xidhay waxa weye ceelasha dhaadheera dhowr iyo tobanka mitira waxa weye ma garanaysaa dad iyo xoole ay ka cabayaan ciddii soo bixisay ilahi miisaanaadka xasanaadka ugu daro ceelashaasna waa ceelasha macali jinnadii bay wataan waxa weye ma garanaysaa shub baa lagu soo xidhay berkadii xoolu ka cabaayeen bay leeyihiin dadkaa soo baxsaday waalidkood u soo baxsaday ee waalidkood xasuustay waxa weye inay dadka kale ku daydaan oo waxa weye wix loo baahnaa ayay dadkii u soo saareen oo dadka dhibi ka haysatay waxay dadku qofka hadduu ceelka qotaba waxaa markuu roobdoo ceelkii waa soo dumaya oo tayo yeelan maayo laakiin marka shubkanoo kale lagu xidho ceelkii shubkan lagu soo xidho garaayidkii lagu soo xidho waa ceel abid jiraayo weeye oo qofku wanaafacadsanayo laakiin qofka hadduu ceel qoto oo taagta uu ku qodanayo uu helo waxa weeye markay roobabku yimaadeen biyuhu sare soo kacaan waa soo dumaya xoolii baa ku dhacaya carruurtii baa ku dhacaysa in badan ba carruur ay ku dhimata waa ceelashaa seefatigee daboolkiile ee la qufulaayo markay baahidu timaado un qofkii markaas mas-uulka uu furaayo oo xoolii ka waraabinayo beertiisana ka waraabsanayo marka iyana waa inay ceelashooda ilaashadaan qaar ka mid ah dadka deegaanka dabaraqas ee gobolka saaxil ayaa u mahadceliyey walaalaha muxsiniinta ee bixiyey lacagta lagu dhisay saddexda ceelbiyood ee ku tabarucday ceelashan annaguna aanu aada ugu baahnayn mar labaadka waxaan u baahanay in loo kordhiyo haddii alla idhaha sida xanaanadoo kale mid naga biyalaadahay iskuulkaoo kale insha allah waxaan u mahad celinayaa hay-adda alraxma marka xigtana waxaan u mahad celinayaa hooyadii ceelashaa soo bixisay magaalada dabaraqaseed ku soo sadaqadaysatay ayaan u mahad celinayaa ceelashaa naloo keenay waannu u baahnayn aad iyo aad baannu ugu baahnayn dad iska yaro dan yara baannu ahayn waannu u baahnayn hase yeeshee iminkana wixii kale ee naloo hayana waannu u baahannahay in naloo soo kordhiyo
annagoo aada ugu faraxsan hawshan lanoo qabtay oo ah ceel biyo ah oonu u baahnayn waqafna ah waannu idinka guddoonay waanaannu ilaalin doonnaa waxaa kaloon intaa ku darayaa ciddii bixisay iyo ciddii loo bixiyeyba ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay xasanaad ugu bedelo ciddiinnan howlwadeenka eena soo gaadhsiisana ammaanaa laydiin soo dhiibay ammaanadiina waadna soo gaadhsiiseen waanaannu idinka guddoonnay dhammaantiinba waxaannu idinku ducaynaynaa in ilaahay janno idinku bedelo cidda loo bixiyey cidda bixisay cidda howlwadeennada ka ah dhammaantiin waa sharfantihiin ceelkanna waa nolosha koobaad biyuhu saddexdan ceel biyood ee laga hirgeliyey deegaanka dabaraqas ee gobolka saaxil ayaa wax badan ka tari doona baahidii ay u qabeen dadka deegaanka biyaha